bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alih wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo sagaalaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee caamulwufuud safxada saddex boqol iyo saddex iyo sideetan wafdu thaqiif wafdigii reer thaqiif reer thaqiifna waa reer daa'if kaanad waxay ahayd wifaadatuhum wafdinimadoodu ay ku yimideen magaalada madiina reer thaqiif waxay ahayd fii ramadaana bil ramadaan bay ahayd sanata tiscin min alhijra sanadkiisii sagaalaad ee hijrada hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam wa qisatu islaamihim islaamidda ay soo islaameen reer thaqiif oo reer daa'if ah thaqiifna waa xagga qabiilka daa'ifna waa magaaladee waxay ahayd ana ra-iisahum ninkii madaxdooda ahaa oo la dhihi jiray curwat ibnu mascuud athaqafi wuxuu ku jiray ergooyinkii nabiga ugu yimid sulxulxudaybiya thaqiifna madaxdeed u ahaa waana nimankii ay ula jeedeen lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni caiim cadiimu daa'if yuu ahaa ninka ay ka wadaan jaa-a wuu yimid curwat bnu mascuud athaqafi ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay buu u yimid sala allahu caleyhi wasalam bacda marjicihi rasuulku markuu kasoo laabtay min qaswati daa'if duulimaadkii daa'if oo qeyb ka ahaa duulimaadkii xunayn markuu rasuulka kasoo laabtay uu magaalada madiine kusoo laabtay fii dilqicda bisha dilqicda waqtigaasuu u yimid curwat ibnu mascuud athaqafi rasuulka u yimid qabla an yasila ila lmadiinati magaalada madiinaba intuusan gaadhin ayuu rasuulka u yimid fa aslama wuu islaamay curwatu curwa wuu islaamay wa rajaca wuxuu ku laabtay ilaa qowmihi tolkiibuu ku laabtay rasuulku wuxuu ku yidhi warway ku dilayaan kuwaasi wuxuu yihi ma dilayaan maxaa jira waxay iga jecel yihiin wiilashooda curad anay iga jecelyihiin wa rajaca wuu laabtay curwa isagoo muslina ilaa qowmihi tolki oo thaqiifa ayuu u laabtoo reer daa'ifa wa dacaahum ila alislaami islaamka ayuu ugu yeedhay wa huwa isagoo oo yadunnu ay la tahay ama u malaynayo annahum iyagu yutiicuunahu inay warkiisa qaadanayaan oo adeecayaan oo amarkiisa yeelayaan muxuu saa ugu maleeyey liannahu kaana wuxuu ahaa sayidan madax ayuu ahaa mutaacan oo warkiisana loo hogaansamo fii qowmihi tolkiiyuu ka ahaan jiray wa kaana wuxuu ahaa axabba ilayhim mid ay ka jecel yihiin min abkaarihim wiilashooda curad isagay ka jeclaan jireen falamaa dacaahum ila alislaami markuu islaamka ugu yeedhay ramowhu way toogteen binnabli leebab iyo fallaadho ayaa lagu toogtay min kulli wajhin dhinac walbaba hal marunbaa lagu kulmiyey xataa qataluuhu ilaa ay ka dilaan uma markaa kadib aqaamuu way joogeen magaaladoodii bay iska joogeen markay dileen ninkii madaxdooda ahaa ay u dileen waxaa uu muslimay bacda qatlihi markay dileen kadib ashhuran bilo ayay magaaladooda iska joogeen uma haddana markaa kadib ictamaruu baynahum way tashadeen ictamaruu way tashadeen baynahum dhexdooda ayay tashadeen wara-ow waxay u arkeen annahu sheekadu inay tahay laa taaqata lahum inayna tabar u haynin bixarbi man xawlahum bixarbi man cid kasta inay la dagaalamaan oo xowlahum ku wareer ku hareereysanoo min alcarabi caraba carabtan ku hareereyso dhan wa islaameen iyagun baa lagu soo kicin marka inayna la dagaalami karaynin oyna intaasoo dhan tabaru haynin ayaa u caddaatay alladiina carabtaas hareerahooda deggan oo kaanuu ahaayeen qad baayacuu kuwa rasuulka heshiis la galay wa aslamuu islaamay fa ajmacuu waxay ku heshiiyeen nimankii reer thaqiif ama reer daa'if an yursiluu inay dilaan rajulan nin ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay inay nin u diraan fa kalamuu waxay la hadleen cabda yaa leyl ibni camr in la yidhaha bay la hadleen uu ka mid yahay saddexdii nin ee walaalaha ahaaye sida xun rasuulka usoo xumeeyey sida ba-an usoo xumeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam markii uu daaif tegay wa caradu waxay usoo jeediyeen calayhi cabdi yaaleyl waxay usoo jeediyeen daalika arrintaa oo inuu tago madiina uu rasuulka la soo kulmo fa abaa wuu diiday wuu ku gacan saydhay arrintaas wakhaafa wuxuu ka cabsaday an yasnacuu inay ku sameeyaan bihi isaga idaa rajaca markuu soo laabto midla maa sanacuu bicurwa waxay curwo ku sameeyeen oo kale oy dilaan wa qaala wuxuu yidhi lastu ma ihi faacilan mid arrintaa yeelaya ma ihi oo ma aadaya meeshaas xataa tursiluu macii ilaad igu soo dartaan rijaalan rag ani keligii ma aadaya dad igu soo daro rag halla igu soo daro fa bacaduu macahu waxay ku soo dareen rajulayni laba nin oo min al axlaafi ka mida nimankii ay iskubahda ahaayeen oon reer thaqiif ahayn iyo wa halaathatan saddex oo min bani maalik oo reer bani maalik ka mida waa laf uun lafaha ugu waaweyn thaqiifta wa fa saaruu waxay noqdeen sittatan lix ayay noqdeen lixdaasoo fiihim uu ku jiro cuthmaan ibnu abilcaas athaqafi nin layidhaha thaqafi marka waa reer thaqiif cuthmaan ibnu abilcaas caas nin layidhaha wa kaana wuxuu ah axdathahum sinan ninka ugu dhalinta yar ama ugu da-da yar buu ah wafdigii lixda ahayd falamaa markii qadimuu ay u yimaadeen ay u soo galeen oo magaaladii madiine ay soo gaadheen calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam daraba calayhim rasuulku wuxuu u dhisay qubbatan teendho yuu fii naaxiyati lmasjidi masjidka agtiisa meel ka mid a ayuu uga dhisay masjidka gudihiisa meel ah oo laakiin xero weyn oo masjidka kusoo wareegsanayd likay yasmacu lqur'aana si ay qur-aanka u dhegaystaan ay u maqlaan oo way oo yarow ay arkaan annaasa dadka ay u fiirsadaan idaa sallow markay tukanayaan wa makathuu way joogeen halkii wafdigii iyagaa lixda ahaa yakhtalifuuna iyaga oo u tegaya ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay kolba u tegayeen wa huwa rasuulku yadcuuhum ila lislaami islaamka ugu yeedhayo xataa sa'ala ilaa uu ka weydiiyey ra-iisuhum ninkii madaxda u ahaa malaha waa cabdiyaaleylkiye wuxuu weydiistay an yaktuba inuu u qoro lahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu u qoro sala allahu caleyhi wasalam qadiyata sulxin arrin heshiis aan heshiis wadagallo heshiis aan wadagallo beynahu isaga rasuulka iyo wa beyna thaqiif bal heshiis adiga iyo thaqiif u dhexeeya aan wada qornu yidhi qodobada aan codsanaynana waxaa ka mid ah saasuu yidhi bi-an ya-dana inuu rasuulku u fasaxo lahum reer thaqiif fii heshiiskaas bizina zinada in loo fasaxo zina lama dayn kare wuxuu yidhi hanaloo fasaxo iyo wa sharbi alkhamri inaan khamrada cabno wa akli riba iyo ribada in la cuno iyo wayatruka lahum inuu u dhaafo daaqiyatahum sanamkoodii allaata ee laata ahaana in loo dhaafo wa an yacfiyahum inuu ka cafiyu ka dhaafo min asalaati salaadana inuu ka dhaafo wa allaa yagsira inaysan jebin asnaamahum asnaamtoodana inaynan biaydiihim gacmahooda ku jebinin intaasoo qodob ayay codsadeen fa abaa wuu diiday rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam an yaqbala inuu yeelo shay-an wax oo min daalika arrintaa ka mid a fa khalluu haddana gooni ayay isugu baxeen watashaawaruu way soo tashadeen falam yajiduu ma aysan helin maxiisan meel ay ka maraan can il istislaami inay isdhiibaan lirasuulilaahi rasuulka ilaahay inay isu dhiibaan markii wixii o dhan laga diiday fa aslamuu way islaameen maya fastaslamuu way isdhiibeen wa aslamuu wayna islaameen washtaraduu waxay ku dhegeen oy shardi ka dhigteen an yatawallaa rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay inuu isagu la wareego hadma laata sanamkaas laata iyo gurigeedii duminteeda rasuulka adigu la wareeg baa adigu cid u soo dir laakiin annaga dumiyahana dhihino thaqiif way ku adag tahay iyo wa anna thaqiifan thaqiif laa yahdimuunaha sanamkaa laata iyo guryaheeda inayna duminaynin biaydiihim gacmahooda abadan weligood fa qabila wuu ka yeelay daalika arrintaa rasuulku wuu ka yeelay oo ah sanamka in uu isagu rasuulku usoo diro dad dumiya laakiin wixii kale oo dhan hade wax la yeeli kara maaha zinaha noola fasixi iyo salaadha nalaga daaye iyo khamrada aanu cabna iyo biribada aanu cunna iyo waxaas waa niman raba inay diinta dumiyaan marka arrintaa waa laga diiday waxaa laga yeelay oo keliyata sanamka laata la yidhaahdo rasuulku inuu dad u soo diro wa kataba wuu qoray lahum rasuulku kitaaban qoraal buu u sameeyey wa amara calayhim lixdoodii nin wuxuu amiir uga dhigay cuhmaan ibni abilcaas athaqafi kii ugu da-da yaraa ayuu amiir uga dhigay rasuulku sababtu maxay tahay liannahu isagu kaana wuxuu ahaa axrasahum dhamma lixdooda ninka ugu dadaalka badan cala atafaquhi fi lislaami islaamka in la fahmo wa tacalumi diini diinta in la barto iyo walqur-aani qur-aanka ninka ugu dadaalka badan buu ahaa sidaas ugu cilmi badnaaday saasaa madax looga dhigay saasuuna u tukin jiray wadaalika sababtu waxay tahay ana alwafda ergadu kaanuu waxay ahaayeen kulla yowmin maalin walba yaqduuna kuwa kusoo kallaha ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay ayay kusoo kalli jireen wayukhallifuuna waxay uga tegi jireen cuhmaan ibna cafaan cuhmaan ibna abilcaas yay fii rixaalihim alaabta ayay uga tegi jireen alaabta usii waardiyen jiray fa idaa markii rajacuu ay soo laabtaan ay rasuulka ka soo laabtaan oo waqaaluu ay qayluushadaan bilhaajirati hadhkii ama duhurkii markii ay qayluushadaan oo yaraha seexdaan camida wuxuu aadi jiray cuhmaanu cuhmaan ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi ayuu aadi jiray cuhmaan ibn abilcaas rasuulku ayuu aadi jiray fastaqra'ahu lqur'aana qur-aanka ayuu ka baran jiray rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa sa'alahu can iddiini umuuraha diintana rasuulka ayuu weydiin jiray wa idaa wajada hadduu helo hu rasuulkii oo naa'iman hurdana camida wuxuu aadi jiray ilaa abi bakri sidiiq buu aadi jiray linafsi lgaradi isla ujeedadaas inuu qur-aankana ka barto umuuraha diintana u weydiiyo sidaa daraaddeed iyo muddadii gaabnood wuxuu noqday nin diinta fahamsan oo intoodii kale ka cilmi badan wa kaana wuxuu ahaa min acdami nnaasi dadka ka ugu weynanka badan barakatan xagga khayrka iyo wanaagga liqowmihi tolki fii zamani ridda waqtigii diinta laga ridoobay ee laga noqday markuu rasuulku geeriyooday baa qabaa'il badan oo carab ah yaa diintii iskaga baxay oo riddadoodii iyo wataniyadoodii isaga laabtay waqtigaa isagaa reer thaqiif ilaahay wuxuu ku bixiyey wiilkii yaraa ee cuhmaan ibnu abilcaas ahaa fa inna thaqiifan thaqiif lamaa casamat markay goosatay cala ariddati inay diinta ka noqoto ay ridowdo qaala lahum wuxuu ku yidhi yaa macshara thaqiif reer thaqiifow kuntum waxaad ahaydeen aakhira annaasi islaaman dadkan carabta ah ciddii soo islaamtay kuwii ugu dambeysay ayaad ahaydeen ee falaa takuunuu haddana ha ahaanina awala annaasi dadka kuwa ugu horreeya riddatan diinka baxna ha noqonina famtanacuu way ka joogsadeen can iriddati riddadii ayay ka joogsadeen wa habatuu cala alislaami islaamkiina way ku sugnaadeenoo ninkaas barakada badan baa ilaahay ku bixiyey wa rajaca alwafdu wafdigii wuu soo laabtay ilaa qowmihi qoladoodii ama tolkoodii ay ku soo laabteenoo daa'if ama thaqiif ah fa katamahum fa katama wafdigii ficil iyo faacili mafcuulooda socdo wey fa katama wafdigii waxay qariyeen hum qoladoodii ama tolkood waxay ka qariyeen alxaqiiqata runtii wixii runtaa umay sheegin maxaa jira waxay ka baqeen hadday runta u sheegaan idhan waanu soo islaanay inay haddana laayaan wa khawafahum wafdigiibaa weli faacilka ah meesha wa khawafa wafdigii wuxuu ku cabsigeliyey hum reer thaqiif bilxarbi dagaal walqitaali iyo dirir wa adhara wuxuu muujiyey alxusna muruga walka'aabata tiiraanyo iyo wa anna rasuula allaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam sa'alahum inuu weydiistay alislaama inay islaamaan wa tarki zinaa zinadana ay iska daayaan walkhamra khamrada iska daayaan walribaa ribadana ay iska daayaan iyo wagayraha wixii kaloo dhan wa ilaa hadday intaa iska dayn waayaanna yuqaatilhum inuu la dagaalamayo fa akhadat waxaa qabatay oo la kacday thaqiifan nakhwatu aljaahiliyati jaahiliyadii iyo islaamnimo la-aantii ka hor ficiladeedii ayaa qabatay fa makathuu waxay joogeen yowmeyni laba maalmood ow halaathatan saddex maalmood oo yuriiduuna alqitaala dagaal ay doonayaan oy dagaal isu diyaarinayaan uma markaa kadib alqa allaahu alla wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtooda alruxba argagax wa qaaluu lilwafdi waxay ku yidhaheen irjicuu laabta ilayhi nabiga u laabta fa actuuhu siiya maa sa'ala wax alle wixii uu weydiistay siiya waan islaamaynaaye waxayna idin markaasaa abdal wafdu wafdigu wuxuu caddeeyey uu muujiyey xaqiiqata al amri arrinta ee dhabteeda waxaa la yidhi arrintaas horaan ugu soo qaadanayba wa adharuu waxay daboolka ka qaadeen oo caddeeyeen maa wixii saalaxuu ay kula heshiiyeen caleyhi rasuulka waxay kula heshiiyeen fa aslama thaqiifu thaqiifku way islaamtay marka waxaa hadhay sanamkii laata ahaa in la dumiyo wa bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam rijaalan rag iyo lihadmi laata sanamka laata leydhaa in la dumiyo ayuu u diray raggaasoo amara calayhim uu madax uga dhigay khaalid bna alwaliid uu madax uga dhigay waxaana ka mid ahaa almugiirat bnu shucba ayaa ka mid ahaa ciidankaas ninka waliid mugiira bnu shucba la yidhaahna qaa'id weyn oo saxaabi ah buu ahaa oo muhaajiriintii ah laakiin reer thaqiifna ah oo curwat bnu mascuud baaba adeer u ah waan soo aragnay waa isagii yaa qudaar dhagar qabe waa isagii lahaa markii uu la hadlayay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam sulxulxudaybiya fa qaama waxaa istaagay almugiirat bnu shucba ayaa istaagay fa akhada wuxuu qaatay alkursayn garhweyntiibuu qaatay garhweyn micwalna waa la yidhaah kursaynna waa la yidhaah wa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabihi saaxiibadii saaxiibadii oo asxaabta ah ayaa wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee la udxikannakum la udxika la udxikannakum waan idinka qoslin doonaa min thaqiifin thaqiif baan idinkaga qoslin doonaa ee u fiirsa buun fa daraba wuxuu ku dhuftay sanamkii laata bilkursayni garhweyntiibuu ku dhuftay uma saqata wuu isa soo tuuray markuu meel la fuulay lahayd intuu markii hore fantay oo uu ku dhuftay iyo intuu isa soo tuuray buu cararay inuu ka qosliyo unbuu rabaa uma saqata wuu ka soo dhacay meeshii buu iska soo riday yarkudu isaga oo isagoo kadlaynaya o ordaya fartaja waxaa qayliyey ahlu daa'ifi reer daa'if oo daawanaya markii hore ayaa qayliyey o qaali waxay dhaheen abcad allaahu almugiira mugiira inkaari ha ku dhacdo ayaa hadda laga wadaa inkaari kugu dhacday qatalatu waxaa dishay alrabbatu rabyadii baa dishay rabba waxay dhihi jireen sanamkooda laata ah fa wathaba wuu soo booday almugiiratu mugiira wuu ku soo booday faqaala wuxuu yihi qabaxakum allaahu idinka maaragtay inkaari idinku dhacdee inamaa wax kale maahane hiya laatadani lukaacu xijaaratin waa dhagxaan xunxun lukaacu xijaaratin dhagxaan xunxun iyo wa madarin dhoobo un waaye wax kaloo ay tahay male uma markaa kadib daraba albaaba albaabkiibuu garhweyntii ku dhuftay fa kasarahu markaasuu jabiyey uma calaa wuxuu koray aclaa suurihaa derbigeeda meeshii ugu sarraysay ayuu koray wa cala alrijaalu raggii kale ee asxaabta ahna meeshii bay koreen fahdamuuha markaasay jabiyeen yay dumiyeen wa sawuuha bil ardi dhulka ayay la simeen xataa xafaruu ilaa ay ka qodaan asaasahaa asaaskeediina ay ka qodaan oo wa akhrajuu ay soo bixiyaan xuliyaha dahabkeedii iyo wa libaasahaa dharkeedii fa buhitad thaqiifun thaqiif markaasay yay maaragtay yay wareersatay wa rajaca khaalidun khaalid wuu soo laabtay maca mafrasatihi ciidankiisii u watay yuu ilaa rasuulilaahi rasuulkii ilaahay ula soo laabtay bixuliyihaa isaga oo dahabkii dahabkii oo laato wada iyo wa kiswatiha dharkeedii faqasamaha rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu u qeybiyey min yowmihi maalintiisii buu u qeybiyey wa xamid allaaha alla iyo wuxuu ugu madiyey ugu mahadiyey alleh wuxuu alla ugu mahadiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa xamid allaaha rasuulku wuxuu alla uga uga mahadiyey calaa nasrihi calaa nusrati nabiyihi nabigiisa siduu alla ugu hiiliyey wa icsaasi diinihi diintiisiina uu ciseeyey uu xoojiyey marka haqiif halkaas ayay ku dhammaatay say usoo islaameen iyo sheekadoodii risaalatu muluukil yaman boqoradii reer yamanna risaalo loo diray risaalo iyagaa soo dirsaday micnihi hadda ninna way soo direen fariinna way soo fireen ilaan kuwan waa madaxa waxay yaqaaniin dad uun iska socdo oo hadlaya maahane fariinna way wadaan oo qoraala fariintiina nin baa loo soo dhiibay wa bacda marjici wa bacda marjici nabiyi nabigu markuu soo laabtay min tabuuk u ka soo laabtay qadima waxaa soo galay oo magaalada madiine yimid kitaabu muluuki ximyar waqtiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam xilligiisii uu noolaa yaman waxaa xukumi jiray dowladdii iyo boqortooyadii reer ximyar saba ayaa ka horreysay labadaa boqortooyo waaweyn bay soo mareen sabada ayaa horreysay iyadaana xoog badnayd iyadaana muddadeedu dheerayd kuwan dam waqtiga soo gaadhay nabigana waxay ahayn ximyaariyiintii bay ahaayeen waxayna weliba kusoo gaadheen waqtiga dambe daciifka oo marna ay alxabasha ay qabsanaysay mar iiraan qabsanaysay oo niman iska tabareer bay ahaayeen marka muluuku ximyar qoraalkooda ayaa soo gaadhay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wa bacda marjici nabiyi nabigu markuu soo laabtay min sala allahu calayhi wasalam min tabug markuu ka soo laabtay qadima waxaa u yimid oo soo gaadhay magaalada madiina kitaabu muluuki ximyar boqoradii reer ximyar qoraalkooda boqoradu waa kuwa marka wahum alxaaris ibnu cabdi kulaal wa nucaym ibnu cabdi kulaal wa nucmaan wa qaylun dii rucayn wa hamdaan wa mucaafir waa kuwaas boqoradaas kuwaasay ahaan meelo kala duwan buu malaha mid walba boqor ka ahaa wa rasuuluhum kay usoo direen waay wa rasuuluhum kuwaas boqorada ah ergenga ay usoo direen ilayhi rasuulka ay usoo direenna waxaa la dhihi jiray sala allahu alayhi wasalam maalik ibnu mura arrahaawi saasaa la dhihi jiray bacahuuhu boqoradii way soo direen ninkaa maalik ibnu mura la yidhaha bacathuu way soo direen boqoradii ree reer yaman hu maalik bay soo direen ibnu mura waxay u soo direen biislaamihim inay soo islaameen wa mufaaraqatihim inay iskaga tageen ashirka shirkigii iyo wa ahlahu dadkiisaba inay iskaga tageen intaasay usoo qoreen intaasaa loo sheegay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa kataba wuxuu u qoray rasuulkuna ilayhim iyaga rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam kitaaban qoraal qoraalkaasoo bayana uu ku caddeeyey uu ku faahfaahiyey fiihi qoraalka maa wixii xuquuqaho lilmuslimiina muslimiintu ay leeyihiin wax alla wixii xuquuqa ay muslimiintu leeyihiin wamaa calayhim waxa korkooda oo waajibaad ah wixii muslim ah wixii aan muslimiinna masiixiin bay ilagu yay ahaayeene iyagana mucaahidiin bay noqdeen wa actaa wuxuu siiyey fiihi qoraalkaas almucaahidiina kuwa axdiga la galay nabiga sala allahu caleyhi wasalam een soo islaamin dimmat allaahi alla subxaanahu wa tacaala magangelyadiisa ayuu siiyey wa dimmati rasuulihi iyo rasuulka alla rasuulkiisa magangelyadiisa ayuu siiyey waase shardi idaa actow haddii iyana ay bixiyaan maa wixii calayhim lagu leeyahay oo korkooda ahaaday oo min aljizyati jizyadii ah wa bacatha wuxuu rasuulku ku diray ilayhim nimankaas wuxuu u diray rijaalan rag ayuu u diray oo min asxaabihi rasuulka asxaabtiisa ka mid a kuwaasoo amiiruhum madax u ahaa mucaad ibnu jabal uu ahaa wa jacalahu rasuulku wuxuu ka yeelay mucaad ibnu jabal cala alkawrati alcalyaa meesha sare oo min jihati cadan xagga cadan ah oo bayna asakuuni wasakaaki u dhaxaysa waa meelo magacyadood wa kaana wuxuu ahaa macaad qaadiyan buu ahaa wa xaakiman fi lxuruubi xuruubtana xaakim buu u ahaa wa caamilan wuxuu ahaa mid mas-uul ka ah calaa akhdi sadaqati sakada inuu nimankaa ka soo ururiyo iyo waljizyati iyo jizyadaba marka la siinayo un tu'khadu min akhniyaa'ihim waturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana la siinayo oo yusalli bihim uu tukanayo asalawaati alkhamsa shanta salaadoodna uu tukanayo isaga mucaad ibnu jabal meeshaasaa loo diray wa bacatha wuxuu diray haddana rasuulka abaa muusa alcashcari buu diray cala alkawrati sufla xagga hoose oo ah yaa degan halkaana zubayd wa ma'rib wa zamca wa saaxil intaas intaana waxaa loo diray abuu muusa alcashcari wa qaala wuxuu rasuulku yidhi isagoo la dardaarmaya yasiraa war wax fududeeya diinta dadka ha ku adkaynina walaa tucasiraa ha cuslaynina wa bashiraa dadka u bishaareeyo khayr u sheega walaa tunafiraa dadka ha didinina wa tataawacaa idinkuna is-adeeca walaa takhtalifaa hana iskhilaafina waqad makatha wuxuu ku nagaaday mucaadu mucaad bilyamani yaman xataa tuwafiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulka ilaahi uu ka geeriyoodo ayuu joogay amaa abuu muusa alashcari faqad qadima calayhi rasuulka ayuu u yimid fii xajati lwadaaci ayuu ugu yimid xajat lwadaac ayuu kasoo gaadhay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaana waxa weeyaan risaalatu muluuk lyaman wafdu hamdaan qabiil ree hamdaan la yidhaha haddana wafdigoodii qadimuu wafdigaa ree hamdaan waxay yimideen sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaaleedii hijra hijrada bacda marjicihi markuu ka laabtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam min tabuuk tabuuk markuu kasoo laabtay fa kataba wafdigii markay yimideen fa kataba wuxuu u qoray lahum iyagoo rasuulullahi rasuulka ilaahay kitaaban qoraal buu u sameeyey kitaabkaasoo aqtacahum fiihi maa sa'aluuhu wax alla wixii ay weydiisteen oo dhan uu u gooyey uu siiyey aqtacahum uu u gooyey uu siiyey fiihi maa sa'aluuhu wixii ay weydiisteen wa amara calayhim wuxuu amiir uga dhigay maalik ibnu namad nin la yidhaaha ninkaasaa amiir idin abuu yidhi wastacmalahu ninkaa la yidhaahda maalik ibnu namad wuxuu wuxuu u xil saaray calaa man aslama cid alla intii islaamtay oo min qowmihi isaga tolkiisa ka mida wa bacatha ilaa saa'irihim intooda kalena wuxuu u diray khaalid ibna alwaliid buu u diray yadcuuhum ila alislaami isagoo islaamka ugu yeedhay fa aqaama khaalid wuxuu la joogay sittata ashhurin lix bilood yadcuuhum isagoo islaamka ugu yeedhaya falam yujiibuuhu ma aysan ka yeelin uma markaa kadib bacatha caliya bna abi aalib yuu ka daba diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa amarahu rasuulku wuxuu cali ku amray an yaqfula inuu raaco khaalidan khaalid inuu raaco uu khaalid ka daba tago fa jaa-a wuu yimid cali caliyun ilaa hamdaan buu u yimid wa qara'a calayhim wuxuu ku dul aqriyey kitaaban qoraal oo min rasuulilaahi rasuulka ilaahay ka yimid uu siday isagu markaa wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ilal islaami islaamkiibuu ugu yeedhay fa aslamuu way islaameen jamiican dhammaantood wa kataba caliyun calina wuxuu u qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa kataba caliyun cali wuxuu qoray bibishaarati islaamihim nimankii ree hamdaan islaamidooda isagoo ugu bishaaraynaya buu ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay u qoray sala allahu calayhi wasalam falamaa markii qara'a uu aqriyey rasuulka alkitaaba qoraalkii khara wuu dhacay saajidan isagoo sujuudsan uma rafaca ra'sahu sujuudu shukri weeye rafaca ra-sahu madaxiisa ayuu haddana sare u qaaday qaa'ilan isagoo leh fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaa hamdaan assalaamu calaa hamdaan nabadgelyo ree hamdaan korkooda ha ahaato nabadgelyo ree hamdaan korkooda ha ahaato darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem